cabdifitaax cismaan xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool beledweyne gaar ahaan kuwa ka shaqeeya makiinadaha soo saara saliid macsarada cabdifitaax ayaa muddo ka badan labaatan sano ka shaqeynaya shaqadan shiidista saliid macsarada isagoo ka dabaro nolosha qoyskiisa iyo midda waalidkiisa cabdifitaax ayaa raadiyo beerlo u sheegay inuu shaqadan uga maarmay tahriib isagoo sheegay in shaqadan mararka qaar ay leedahay halis
qalab ku shaqeeyana waa makiina macsaro soo saarka saliidda macsarado hadduu ilaaha kuu diidana dhaqaalaheygana waa iska qabaa ilmaheyga biilkooda iyo macali dugsigooda macali iskuulkooda kulli ardayda dhan waa maasha allah way iska fiicana way iska ladana dhaqaalahaas wallaahi shaqadan waa waa iska dhaqaalaysana maasha allah kaale arag nolol maalmeelkii waa iska fiican yahay kulli macal kuranta macal biyo waxa dhan waa iska bixiyaa sisinaa shiidaa toddoba loor lix loor camalaa shiidaa oo toban jiirgaan camal mase toddoba jiirgaan meeqa sana ayaad ka shaqaynaysaa makiinadan ee macsarada shiido makiinadan macsarada maxaa ka shaqaynaya labaatan iyo saddex sana camal waana iska fiicana waana iska ladanahay maasha allah dhaqaalahayga nolol maalmeedkayga kulli waxa dhan cidda dhan waa ii kaafisaa maxaa ku dooratay inaa makiinada macsarada aad ka shaqaysid isla markaana aa macsarada shiidid maxaa ku doortay maadaama anoo yar ka shaqayi jiray oona ilaa wili hadeertaana shaqaynooyo saasaa oogu doorta inkastoo shilin soomaaliya iyo markii hore noogu fiicnaa kan hadeertan waaba beella bajaabkaada kuugu jirtaa wixii kuu soo dhacay waa arkay tana noo fiican e t c wallaahi wixii oo shaqaysanayna ilaahay shaqadaa uu soo toosiye kii shaqaysanayay oo shaqaysanayna ilaahay wixiisa au barakeeyo inkastoo ay jiraan dhallinyaro badan oo dalka ka tahriiba haddana waxaa jiro kuwo kale oo weli kalsooni ku qaba dalkooda kuwaasi oo maalinba la yimaado xirfado iyo fursado ganacsi oo noloshooda ku horumariyaan